xaalada marka hadda way fiican tahay maanta galinkii dambe waxaa baxay ciidamada xooga dalka oo militarigii ayagoo aan anaga nagu wargelinin oo waxna noo sheegin maamulka iyo amisom aan wax usheegin ayay iska baxeen marka markaan ogaanay inay baxeen aan ragoodii oo xoogaa madaxda ahaa aan la xiriirnay laba war bay nagu kala macneeyeen qaarna waxay yidhaahdeen waa tagnay oo muqdishaan aadnay qaarna waxayna yidhaahdeen de shanan buudan kasoo noqonayna marka intaas ahaad maanta cusub yaa idinku yidhi idinka sidaas ma taliyaashooda mise xubno un kamid a ciidanka waa hadda intii oo markii joogtay taliyaasha ugu sarreeyey way waxaan la hadalnaa su-aashaa weydiinay maadaama ayagu inay nagu soo wargeliyaan ay awoodi waayeen ama ay ka gaabsadeen markaan maqalnay sansaanto oo shacabka noo soo gudbiyey inay bixi rabaan markaan wacnan waxayna yidhahdeen muqdishaan gaarina taliyaal qaarkoodna waxay yidhahdeen shalambudan kasoo noqonayna intaasaan ugu war ah kabacdi maxaa xigay kabacdi waxaa eg inay baxeen inay meeshii iskaga baxeen ay faarujiyeen markay ka kaceen muddo saacada kadibna markay ahayd sagaalkii saac iyo iyo wax dheer iyo wax dhima meel aha oo kale in qaar ka mid ah raggii al-shabaab ay meeshii xarumihii yimaadeen waa gad hadda magaalada marka yaa gacanta ku haya magaalada marka hadda meeshii labadii meel ay ka baxeen oo isku dhaweyd oo bengigii horey iyo meel dugsi arraxmaan la oran jiro oo iskuul ahaa oo militarig deganaa ayaga lagu arkay hadda intuusan marka tobanka saac la gaarin inay ku ay ku jiraa doonaan ama ay ka noqon doonaan anago hadda ma garan karno waxaa xusud mudan militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha markii labaad koowaad markii saddexaada la mara marka inay isaga baxaan oo meesha isaga huleelaan ayagoo cid u sheegin horta waa wax ay caadiyeysteen waay waana ka xunnahay haddana markay baxeen sidoo kale dhimkaa u imaan jireen haddana subaxii baa markii la aadan waa iskaga caraari jireen marka hadda laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen iyaga waxaad ka wadaa al-shabaab al-shabaab aan ka wadaaha waa sax waa gartay ciidamada dawladda dhowr jeer ay baxeen baa tidhi markii ugu horreysay maaha maxay uga baxayaan magaalada maxaa ugu wacan inay ka baxaan magaalada magaalada inay difaacaan soo looma keenin iyo wa su-aal aada u fiican haaruno waa aadaan ugu faraxsanahay horta nimankaasu bixitaankooda iyo iyo joogitaankooda horta in la weydiiya ku habboon madaxdooda sare laakiin ani xoogaa waxaan ku dhaleeceynayaa la shaqeyn xagga shacabka ma ma ma laga haayo shacabkii ma kasbadaan maamulkana si toos uguma xirna marka annaga waxay u baxeen laakiin hadda su-aashaas waxay ku habboon tahay in la weydiiyo madaxdooda sare waa garta adiga ka guddoomiye marka ahaan ciidamo ku hoos yimaada oo amniya oo kaa amar qaata miyaysan jirin iyo hadda may hadda waxaa jiray bolice iyo military waana hadda way maqan yihiin militariga bolice iyo aan ku idhaahdo iyo nisa nabad suguda hadda way maqan yihiin hadda waxaa jooga militariga oo aan si toosna aan noo amar qaadanin oo hadda sidaa hadda sameeyey waana ka xunnahay waxyaaba hadda ay sameeyaan ama ay hor u sameeyeen marka annaga waxa hadda aan nala shaqeeya oo la joognaa amisom oo xooga dalka oo cidlida africa markaan doonan meeshaan doona ayaga maaragtay howl ku qabsanaa inta aan boliis ka sugeyn boliiskan bishaan gudaheeda waa imaanaya haddii ilaahay yidhaahdo marka sidaasaa runtu tahay ciidamada soomaaliya waad sheegtay kuwa amisom iyaga maxaa xiloo ka saaran magaalada marka amisom xilka ka saaran waxaa ka horeeya soomaaliya amisom waa dad ajnabi ah wixii loo faro ama wixii la amray qabanaayeen maamul u amro ama ciidamo kale dawlad mar waliba markay howl qabanaayan waa ciid soomaaliya inuu ka horeeya waay marka dhinaca xoogaa gaab gaab ka jirin waa dhinaca soomaalida waa gartay laakiin hawshooda iyo xilkooda u joogaan soomaaliya waa inay xarumaha dawladda iyo dawladda laftigeeda inay ilaaliyaan haddana waxaad ii sheegtay xarumihii dawladda in la qabsaday magaalada hahe xarumaha dawladda hadda ma joogin amisom mogtahay mar hore meel aan macnaha waxay deganayn magaalada qayb kale hadda waxaa lagu haleynaya militarigu ahaa militarigina waa kaa iska huleelay aan cidna wargelinin marka insha allahu arrintaasuna masoo noqon doonta sidaa rajeynada hadda markaan la hadlay madaxweynaha sharif xasan joogo ii sheeg nairobi wuxuu noo xaqiijiyey inuu bir imaanayo si deg degna ciidan lagu keeni doono boliis iyo iyo iyo daraawish ah waxaad ii sheegtaa guddoomiye marka hore magaalada marka haddii hadda ka hor waan la soconaa bishii february sidaan oo kale al-shabaab usoo galeen way qabsadeen haddana way ka baxeen haddana way soo laabteen way qabsadeen haddana way yimaadeen marka maxaan ku idhi maxaad ku sifayn lahayd xaaladda marka horta xaaladda waxaan ku sifayn lahaa dhinaca hadda waxyaabaha o dhan oo khalas ka dhacay waa dhinaca amni waaye oo maamul maahan amniguna waxa hadda baxay ama soo galay ama laga qabsada ama dib u qabsadan waa military sidaad og tahayna military xarumaha ama maamulka ama magaalooyinka looma talagelin sida xaqiiqada ah dadkii loogu talagalay ama ciidankii lahaa inay amniga gudaha ka shaqeeyaan ayaa maqan oo boliiskii ahaa wuuna imaanaya wakti dhow oo insha allah wakti dhow waxaa dhacayna ma dhici doona insha allah wa laakiin markii horena sidaas baad dhahdeen waxa dhacay ma dhici doonaan saasaad dhahdeen hadda ciidamada amni ciidamada militariga ayaad marka hore eeda saartay haddana waxaad leedahay looguma talagelin inay magaalo joogaan marka idinka laftigiina maamul ahaan hawshiina maxay tahay anagoo hawshiina shacabku adeega loo shaqeyno wey wax kale maahan maamulna waxa la shaqeyn kara waad garan kartaa oo waa waa boliis iyo nabad sugud iyo magaalada dhexdeeda ka shaqayn karo marka anagu wax ka dheeraa nimid meesha dagaal qabiilaa ka jiray waad ogtahay wixii waa ku guulaysanay xamad joojintii iyo wixii si farxad leha loo soomay lagu ciiday intaasoo dhan waad la socotiin wax dhiba ma jirin hadda iyaga laftarkeeda nabadgelida jirta inay nagu xumeynayaan oo wixiina ay dib u bilaabtay inay rabaan hataa u qaadan karnaa militariga iska baxay oo aan cidna wargelinin nabadii inay dhibaataan u qabnaa anagu hadda nabadan kusoo dabaalna meesha waa gata laakiin guddoomiye dadku waxay isweydiin karaan haddayna dhegaysanaya soomaalida marka xaaladeeda werka way ka warqabaan muhiimadda marka ay u leedahay dowladda way ka warqabaan waxaa tahay guddoomiyihii degmada marka ciidamadii militariga kaama amar qaataan ciidamadii nabad sugid iyo kuwii booliis kaama amar qaataan magaaladii maxaan ku yidhahdaa nimankii aad ishaysteyn ayaa marna soo galaya marna ka baxaya maxay taraysaabaa la isweydiin karaa inaad mas-uuliyaddii iyo xilkii aad sii sheegtaan haddii aydnaan shacabkii iyo magaalada difaaci karin aruno aan ku saxo kuma oranin boliisi iyo iyo iyo nabad sugid kama amar qaataan kuma oranin waxaan ka hadlay waa military boliis iyo nabad sugidna hadda ma joogaan baan ku yidhi haddii booliiskii nabad sugud la helana amnigii iyo wada shaqeyntii iyo maamulkii iyo bay waxaasoo dhan way hagaagayaan
waa gartay laakiin booliiskii nabad sugidii magaalada loo soo diray markii hore bishii february ee al-shabaab timid booliis iyo nabad sugid ayaa lasoo diray xaggee bay ka baxeen amarkaaga miyay ku baxeen maya de markii february waa waa baxeen ma imaano ma lasoo dirin markii soo laabteena degmad kuma soo noqonin askooy iyo iyo meelaha kama soo laabano weli waa sugeen insha allah